waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali iyada oo mar kale gobolo ka tirsan dalka ay saamayn ku yeesheen fatahaad ay sameeyeen webiyada jubba iyo shabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan oo laga cabsi qabo inuu fatahaadda webigu khasaare horleh u geysto dadka halkaasi ku dhaqan ayaa qeybaha kala duwan ee bulshadu waxa ay wadaan dhaqaale ururin loo sameynayo dadka ay fatahaaddu saamaynta ku yeelatay urur ay ku midaysan yihiin jaamacadaha dalka ayaa waxa ay deeq ay iska soo ururiyeen ay ku wareejiyeen guddiga gurmadka fatahaadda ee gobolka hiiraan iyadoona munaasabad lagu wareejinayay deeqdaasi ay ka dhacday xarunta wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay doctor ibraahim maxamed mursal oo ah guddoomiyaha jaamacadda muqdisho barnaamijkan oo jaamacaduhu ay soo abaabuleen anagoo ka hadlaya magaca dalladda somalilan ay ku midaysan yihiin labaatan jaamacadood iyo hay-ad cilmibaariseed oo runtii qayb ka ah barnaamijkan isaga ahi waxaan ugu talagalnay walaalaheenna ay dhibaatada ku soo noqnoqotay ee reer hiiraan hiir shabeelle inaanu gacan ka geysanno dhibaatadaasi sida ay tahay runtii jaamacadu aad bay u dadaaleen arrintaas oo ay nagu horkacayso wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare oo runtii isku abaabushay waa arrin guud oo muhiima mataqaanaa bulshada inaanu wax alla wixii dhibaataha jira ka wada qayb qaadanno anigoo ku hadla marka magaca jaamacadahaas oo dhan ayaa waxaan leeyahay mataqaanaa walaalaheenna dhibkiin soo gaaray waa idinla qaybsanaynaa dhibaatada aad soo gaartay waxaan rajaynaynaa xogaaga yarka aan soo aruurinay inay qayb ka qaadan doonto barnaamijka ay dabooli doonto guddoomiyaha ururka midooda jaamacadaha islamarkaana ah guddoomiyaha jaamacadda simad daahir xasan cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyey deeqda ay ugu talagaleen dadka reer beledweyne isagoona hoosta ka xariiqay siday muhiimka ugu tahay in wax laga qabto musiibadan soo laalaabatay ee fatahaadda ay sameeyaan webiyada dalka jubba iyo shabeelle ururka jaamacadaha soomaaliyeed waxay u damqayaan lana dareemayaan xanuunka ay wajahayaan dadka reer beledweyne xilligan adag oo waddanku la tacaalaya caabuqa korona balse ayaga ay u dheer tahay daadad iyo fatahaado waxaan ilaahay uga baryaynaa subxaana wa tacaala inuu dadkaas naxariistiisa uu u waasiciyo una maciino ururka jaamacadaha soomaaliyeed ayagoo ka jawaabaya codsigii ay soo jeedisay wasaaradda oo ahayd in la kaalmeeyo dadkaas waxay soo ururiyeen qaaraan soddon iyo laba kun oo dollar ah oo ay ku wareejin doonaan guddiga gurmud ee beledweyn si ay ugu biiriyaan dadaallada socda ee dadkaas tabaalaysan lagu samata bixinayo soomaalidu waxay tidhaahdaa biyo intay ku soo gaareen ayaa la iska moosaa sidaas daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka in xal waaray u hesho musiibada dabiiciga ah ee soo nonoqotay ee sannadlaha noqotay ururka jaamacadaha soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato daraasad cilmiyeed ku aadan fatahaadaha webiyada shabeelle iyo juba iyo daadadka oo saameeyey gobollo iyo degaano badan oo dalka ka mid ah ugu dambayntii wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan maxamuud jaabiri oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in jaamacadaha dalku ay mas-uuliyad ballaaran ka saaran tahay ka qayb qaadashada dhibaatooyinka dalka ka dhaca isagoona si weyn ugu mahadceliyey ururkaasi ay ku midoobeen jaamacadaha dalka maanta halkan waxaan u joognaa munaasabad runtii qiimo badan oo ay kaga qayb qaadanayaan jaamacadaha dalka fatahaadihii dalka ka dhacay gaar ahaan degmada beledweyn dadka arkaysaan waa madaxdii jaamacadaha oo aan kala sooc lahayn jaamacadihii ugu waaweynaa dalka halkaanay joogaan waxaa hormuud u ah gudoomiyaha jaamacadaha ummadaha jaamacadaha midoobe ee soomaaliyeed iyo somaliran iyo jaamacadihii oo dhan saad og tihiin maanta halkan waxay ku wareejinayaan guddiga ku wareejin doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo lacag soddon iyo laba kun oo dollarah guddiga fatahaadaha degmada beledweyn lacagtan runtii waxa ay uga qayb qaadanayaan dareenka ay dareemeen baahida loo qabo shacabka soomaaliyeed inay isu gargaaraan saad la socotaan jaamacadaha dalka waxa ay lafdhabar u yihiin ay hormuudna u yihiin in ay mar walba ka qayb qaataan dhibaatooyinka dalka ka jira dabcan jaamacadaha waxay leeyihin waxa la yidhaha social responsibility ayay leeyihiin ayaga laftooda mas-uuliyad gaarah ka saaran hadday ahaan lahayd xagga daraasaad inay ka sameeyaan haddii ahaan lahayd xagga qayb qaadashada iyo ardaydooodaba inay baraan inta ay waxbarashada ku jiraan mas-uuliyadda dalkan ka saaran cabdiraxfiid cabdisamad idaacadda s b s muqdisho
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee s b s soomaali